magaalada hargeysa waxaa maanta ka furantay carwada warshadaha somalilan iyadoo warshadleydu ay sheegeen inay dhibaato ay ka haysato dhinaca tamarta oo qaali ku ah warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
bandhigga carwada labaad ee warshadaha somalilan wax soo saarkooda maanta lagu soo bandhigay magaalada hargeysa ayaa waxaa ka qayb galay dadweyne aad u tiro badan kuwaasi oo doonayey in ay wax ka iibsadaan carwada iyadoo geesta kalena ay ka qayb galeen madax sare oo ka tirsan somalilan wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha somalilan cabdilaahi cabdiraxmaan aare ayaanu weydiinay ujeeddada laga leeyahay bandhigga carwada aad baa mahadsantay khadar horta dee bandhigani waa bandhigii labaad sanadkii hore aanu qabanay kanna waa dee kiisii labaad buu noqonayaa waxaa ugu muhiimsan laba arrimood labada arrimood ean doonayna inaan xoogga saarna waxa weeye kow in dadka ganacsatada ah ee waddanka maalgashiga ku sameeyey iyada oo ay jiraan duruufo adadag oo ay kamid yihiin tusaale ahaan arrimaha xagga tamarta iyo waxyaabahaas oo kale ay jiraan haddana ku dhiiraday in ay waddankii ka yagleelaan warshado farsameeya waxyaabihii awallay noo soo dhoofin jiray inagu suuqa u ahaan jirnay inay halkan ku farsameeyaan oo halkan kusoo saaraan oo ay halkan ku diyaariyaan dabeetana suuqii gudahana ka iibiyaan qaarkoodna oo reeri ay u gudbeen ba inay dhoofiyaan oo ay magaranaysaa dibadda u diraan marka kow in nimankaa ganacsatada ah dee lagu dhiirigeliyo lana garab joogsado agabkii ay soo saareenna suuq lagu baro oo suuqa lagu geeyo si bulshadii ula qabsato oo ay bulshadii u barato qodobka labaadna waxa weeye in bulshada reer somalilan oo laga yaabo aan warba ka hayn tusaale ahaan alaabtan ka soo degayay waddanka soo galay iyo ka waddanka lagu farsameeyey farqiga u dhexeeya iyo alaabta ay iibsanayaanba aan mudnaan kala siinayn inaan barno dhaqan ah in ay horreysiiyaan wixii waddanka lagu soo saaray geesta kale maxamed sheekh cumar qalinle waa guddoomiyaha guddiga warshadleyda somalilan ee maanta wax soo saarkooda ku soo bandhigay magaalada hargeysa iyadoo ay ka qayb galeen sida uu sheegay v o e da koob iyo afartan warshadood guddoomiyaha guddiga warshadleyda somalilan maxamed sheekh cumar qalinle oo ka jawaabayey nuxurka bandhiga ah wax soo saarka warshadaha somalilan ayaa u sheegay v o e waxaa ka soo qayb galay dowrkan koob iyo afartan waa carwadii labaad aynu qabano markii dowrkii hore garan haadi baanu ku qabanay soddon bay ahaayeen iminka laakiin koob iyo afartan baa kasoo qayb galay ujeedadaanu ka leenahayna waxay tahay dadkeenna shicibkee wax iibsadaa inaanu barno borodhactiga waddankooga ay warshadahooga soo saaraan ee gudaha dee inay iyaguna intaa tacwiid nooga dhigaan ayna caawiyaan oo ay iibsadaan anay bartaan warshaduu ka soo baxay iska daa inay loo kalu gartaane warshaduu ka soo baxay waa waxa keliya calanka la mid ee maanta maydhi iyo somalilan ay ku qoran tahay ujeedadanu ka lahayn horta inaanu dadka iyaga barno waayo warshaduhu suuqa keliya haysta waa local suuqiina haddaanay kala garanaynba warshadii waddankoo ka soo baxday iyo tii china ka timid waa yar nasiib daro inaanu barno oo carwada la barto waxa ku qoran ay arkaan ay horta taanu uga jeedadayadu waa taa faa'iidooyin ay leeyihiin barsaduu baa jira waayo ganacsiga kale way ka duwan yihiin waxaa laga yaabaa bakhaar inay shan qof ka shaqeeyaan shan milyan dhex wareegayaan warshad saddex boqol oo kun ah inay konton qof ka shaqeeyaan ba laga yaaba waayo dabeecadda ayaa khasbaysaa inay dadkaasi ka shaqeeyaan marka dhinac waa shaqa abuur dhinac waa training oo waayo technical know how ma laha ee waddankeenu waa tii la burburiyey markaa imika anagu xataa waxaanu soo saarnay dad qualified technician ah waayo dee noocan may aqoon awan imika waxay barteen siday duba ula dhacayeen dadkii kuwii ajnabiga ahaa ee aanu keenay soomaalidu waa il dheer tahay nin qof walba waa intiisa loo sheego wallaahi kuwii iyagaa ka badiyay annagu waanu iska darnayba hindidu waanu dhoofinay carwada warshadaha wax soo saarka somalilan ee maanta lagu soo bandhigay magaalada hargeysa oo socon doonta dhowr maalmood ayaa waxay noqonaysaa tii labaad ee lagu soo bandhigo somalilan iyadoo sanadkii hore lasoo bandhigay wax soo saarka warshadaha somalilan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa